galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galab sabti ah agosto waa kow iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka midrband iyo bogga v o a somali com idaacadda galobnimona waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta daahfurtay gole qaran oo ka tala bixin doona horumarinta dhaqaalaha dalka
dhaqaalaha dalka maanta waxaa u bilowday nidaam cusub oo ah soomaaliya cusub oo ku salaysan qaabka dunidu ay u dhaqanto qaabka dunidu ay u shaqayso ragga halkan yimid ee nala shaqaynaya waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan ognahay in nidaamkeenna uu dumay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan jaaliyadda soomaalida gobolka virginia ee duleedka magaalada tan washington oo kulan ay su'aalo ku weydiinayeen la yeeshay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo baryahanba dawaaxigan joogay
marka masiir iyo jiritaan arrinta markay timaaddo waa ka duwan tahay soomaali qabaa'iloo isfiirsanaysa iyo soomaali deegaanaa way ka duwan tahay haddii soomaalida marka qabiille iyo deegaano isku fiirsatana ugu dambayntii waa laqi doonaa calooshaa la gasho doonaa dowlado ka waaweyn etoobiya boqol milyanaa nala degan hadda awooddii waxaa qabsaday oromo nimankaa tigreega iyo xabashida ama xarada waan ishaynay runtii oo waxay ahaayeen laba
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo sidoo kale kii kale hambaliyada iyo heesaha iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsanba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho daahfurtay golaha dhaqaalaha qaranka kaasi oo bishii julaaya ee ina dhaaftay lagu yagleelay wareegta madaxweyne golahan ayaa noqonaya hay-ad ka talisa hay-adaha la talinaysa dowladda ee maareynta iyo horumarinta dhinaca dhaqaalaha waxaa kale oo golahani uu ka caawin doonaa dowladda gorfaynta arrimaha dhaqaalaha gudaha iyo siyaasadda dhaqaalaha ee caalamiga ah kulankan ayaa waxaa guddoomiye ka ah waa golahani madaxweynaha soomaaliya waxaana xubno ka ah guddoomiyayaasha midka bangiga dhexe iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo shan xubnood oo kale oo khuburo dhinaca dhaqaalaha iyo maareynta iyo maaliyadda oo madax bannaan ayaguna ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo maanta madashii lagu daahfuray shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in golahan uu astaan u yahay in sida ay dowladda u shaqaynayso ugana go-aan gaarayso wax ka qabashada dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuq maasuqa mid lagu daahfurayo uu yahay nin u shaqaynayay shirkad diyaaradeed oo laga leeyahay magaalada seattle ee dalka maraykanka ayaa xalay xaday mid ka mida diyaaradihii yeelay garoonka ka hor inta aysan diyaaraddaasi ku soo dhicin jasiiradda catoran ee gobolka washington taliyaha ciidanka booliska ee magaalada pierce ayaa sheegay in nin sagaal labaatan jira oo u shaqaynayay shirkadda diyaaradaha harrison air uu garoonka caalamiga ah ee seattle tacoma ka qaatay diyaarad laba matoorey ah nooceeduna uu yahay afar boqol booliska waxay ninka falkani ku kacay ku tilmaameen inuu ahaa nin isdilayey maqal laga duubay qeybta laga xakameeyo diyaaradaha ee garoonka seattle tacoman iraade ayaa laga maqlay shaqaalaha hagayay diyaaradda oo isku dayay inay qanciyaan nin ay ugu yeereen riich inuu soo dejiyo diyaaraddii uu xaday ninka ayaa ku jawaabay waxaan ahay sabool waxaan u malaynayaa inaan maskaxdu aysan ii ahayn mid fiyow
aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa habeennimadii jimcihii xalay ahayd shaaciye in uu labanlaabay cashuurta uu ku soo rogayo birta ah uu soo dhoofsado taasi oo uu qorshuhu ahaa in isniintii ay dhaqan gasho xilli sii horreysay oo jimcihii ah ayaa waxaa si aad ah hoos ugu dhacay liirada dalka turkiga waxaana lagu tilmaamay taasi khasaarihii ugu weynaa ee ay maalin keliya lacagta dalka turkiga la kulanto tan iyo markii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu sare u qaadayo sicirka macdanta arrintaasi oo qalqal gelisay kalsooni la-aan maalgashatada trump ayaa bartiisa twitterka waxa uu ku shaaciyey in uu labalaabay canshuurta birta iyo aluminiumka aroornimadii jimcihii isagoo sidoo kaleetana tusaale usoo qaatay xiisada siyaasadeed ee labada dal ka dhexaysa waxaa twitterka uu ku yiri xiriirka turkiga nagala dhexeeyo maahan mid wanaagsan weli isla wararka trump iyo twitterka la xiriira ayaan ku jirnaa ee twitter uu madaxweynaha maraykanka donald trump uga hadlayay wadaxaajood uu doonayay inuu kala galo wadamada deriska la-ah kanada iyo mexica ayaa ahaa mid hadallada saaxiibtinimo ay ku dhehnaayeen madaxweynaha uu ka hadlayay wadaxaajoodka uu doonayay inuu labadan dal ee waqooyiga ameerika wada dhacaan islamarkaasna wadaagaan heshiis ganacsi oo loo yaqaan north american free trade agreement oo micnihiisu yahay heshiiska ganacsiga xorta ah ee waqooyiga ameerika loona soo gaabiyo naafta ayaa hadalkiisa mexico ku aadanaa waxa uu ahaa mid dabacsan oo aan horey looga baran marka dalka mexico iyo reer mexico laga hadlayo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sidaa oo kale waxa uu hadallo wanaagsan ka qoray isaga oo bartiisa twitterka isticmaalayo madaxweynaha cusub ee hoggaanka dalkaasi qaban doona bisha labayo tobnaad ee sanadkan andreas manuel labos waxaana qoraalkiisa ka mid ahaa madaxweynaha cusub ee mexica waa akhyaar
waa tahay galab wanaagsan halkaasi aad nagala socotaanna weli waa washington aan ku bilowne sida warkaba aad ku maqlayseen magaalada muqdisho waxaa lagu daahfuray golaha dhaqaalaha qaranka oo ay ku midaysan yihiin aqoon-yahano soomaali ah iyo kuwo ajaanib ah dowladda soomaaliyana kala talin doona horumarinta iyo maareynta dhaqaalaha dalka wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay in hay-adaha dhaqaalaha dalka ay yihiin kuwo liita wixii maanta ka dambeeyana uu bilowday nidaam cusub oo dhaqaalaha dalka lagu maaraynayo si lamida sida ay wadamada caalamku u maamulaan arrimaha maaliyadooda hadalkan ayuu ra-iisul wasaaruhu ka sheegay kulan lagu daahfurayey golaha dhaqaalaha qaranka oo ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan golahaasi kaasoo lagu qabtay magaalada muqdisho dhaqaalaha dalka maanta waxaa u bilowday nidaam cusub oo ah soomaaliya cusub oo ku salaysan qaabka dunidu ay u dhaqanto qaabka dunidu ay u shaqayso ragga halkan yimid ee nala shaqaynaya waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan ognahay in nidaamkeenni uu dumay waxaan rabaa inaan idiin sheego in hay-adaheenni dhaqaalaha iyo bangigeenni iyo wasaaraddeenni ay daciif yihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in isla xisaabtanka dalkan uu yaraa waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan aqbalnay inaan sanad walba saakidnimada number one ka qaadaynay marka la fiiriyo adduunyada siday nambarada u xisaabta waxaan anagu rabnaa oo aan diyaar u nahay inaan ka dhiidhino saakidnimada waxaan rabaa markaa waxaan rabaa markaa anigoo og inay shaqo badani jirto waxaa ku farxaysaan sanadkii waddanka aan anagu iyo xoogaagii joognay meel walba oo aad ka fiiriso arrimaha dhaqaalaha iyadoo aqoonteenna ay liidato waxaad ugu timaadeen maanta meel ka wanaagsan meeshii ay ahaan jirto sidaas daraaddeed ayaan waxaan rabaa inaad ogaataan inaan u jeedno waxa a ujeedaan weliba aan ognahay geedaha annagu hadda aan tallaalno inaanan annagu harsan doonin laakiin waxaan aaminsannahay inay waajib nagu tahay inaan geedahaas u tallaalno carruurta aan aabbaha iyo hooyada u nahay iyo kuwa ay sii dhali doonaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhanka kala sheegay in talooyinka ku aadan dhinaca dhaqaalaha ee ay soo bandhigaan xubnaha ka tirsan golahani ay si toosa u qaadan doonaan taasoo uu tilmaamay inay kaalin ka qaadanayso sababaha ay golahan ugu yeerteen oo ah in arrimahaasi horumar la taaban karo laga gaaro aniga iyo madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan idiin ballan qaadaynaa talooyinka aad keentaan oo aan aaminsanahay inay noqon doonaan talooyin u wanaagsan dalka inaan ku shaqayn doonno qaadan doonana sababta aan idinkugu yeeranay oo aan u aqbalnay inaad wax nala qabataan waxay tahay inaan aqbalnay inaan ogolnahay in wax nalala qabto inaan u baahan nahay halkan waxaa jooga dad soomaaliyeed oo dhibaata ku habsatay ku dhowaad soddon sano dhibaatada ku habsatay awgeed ayaa nolol aan caadi ahayn waxay u noqotay caadi waxaan la aqbali karin ayay la qabsadeen inay aqbalaan waxaan dhaqan u ahayn ayaa u noqday dhaqan dhibaatada ugu weynoo na haysatana ma ahan keliya in siyaasaddeennu xun tahay ama amnigeennu liito ama saraheennu dumay dudumeen saraha naga dudumay waxaa la dumay qayb dhexdeenna ka mid a waxa ugu badanna waxay tahay inaan gacanta horsanno ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay in hadafka ugu weyn ee dowladda uu yahay sidii talada dalka dib loogu soo celin lahaa gacmaha shacabka soomaaliyeed islamarkaana qof kasta oo muwaadina uu ku heli lahaa xuquuqda uu u baahan yahay annagu waxaan leenahay hadaf siyaasadeed oo fog oo ad akhrisan doontaan ama ha ahaado kan siyaasadda waxa aan dadka la rabno oo ah awoodda in shacabka soomaaliyeed dib loogu soo celiyo oo aan dastuur leenaha laisku wada aamini karo oo aan cadaalad leenaha la wada aqbali karo oo shacabka soomaaliyeed iyagu ay wax doortaan oo qabaayaal qabyaaladda asxaab looga gudbo arrimaha dhaqaalaha idinkaa iga garanaya arrimaha amnigana sidaasoo kale arrimaha adeega bulshadana sidaasoo kale shacab soomaaliyeed oo awoodda loo celiyey rag iyo dumar soomaaliyeed oo qof walba xuquuqdiisa helay dhallinyaro soomaaliyeed oo loo sameeyey mustaqbal ka duwan kan annagu aan soo marnay iyo dal soomaaliyeed oo go-aanka hadda aan u gaarayno aanu dhibaatayn dadkiisa berri sababta marka aan idinka idinkugu yeedhanay waxay tahay inaanan u qaadin dadkeenna go-aano dhaqaale oo aanan annagu garanayn ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka hor ayaa madasha waxaa ka hadlay xubno ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka ee uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo shan iyo labaatankii bishii aynu ka soo gudubnay waxaana ay soo bandhigeen qorshayaal gaar ah oo ay ugu talagaleen sidii ay u kobcin lahaayeen dhaqaalaha dalka iyo qaabka lagu tayeyn karo hay-adaha ku howlan arrimaha maaliyadda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington qaar ka mida jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington ayaa xalay la qaatay kulan casho ah oo su-aalana ay ku weydiinayeen siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah guddoomiyaha ururka daljir ee ka mid ah ururada isu xaadiriyey inay ka mid noqdaan xisbiyada siyaasadda ee dalka sahre cabdi axmed ayaa inoo haysa faahfaahin kulankaas ku saabsan kulankan waxa uu ahaa mid qaar ka mid a xubnaha jaaliyadda ee soomaalida ee ku dhaqan gobolka virginia ee dalkan maraykanka ay su-aalo ku weydiiyeen kulan cashana ay ugu qabteen siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah guddoomiyaha xisbiga wadajir waxaana intiisa badan looga hadlay arrimaha waddanka haatan uu marayo iyo xaaladihii ugu dambeeyey waddanka wax badan ku saagan ma laha wax badanoo aniga ka hadlana maba jiraanba soomaaliya hadda waxay iska noqotay social media wuxuu keenay in day to day wax dhanba lala socdo hadda waxa laisku laisku khilaafsan yahay waa interpretation kale waaye realityga haddana hor yaalla dadna waxay u interpret garaynayaan ama u fasirayaan inay xaaladda xaaladda hore ka fiican tahay dadna waxay u fasirayaan inaysan ka fiicnayn inay kaxun tahay marka fasiraadale laisku haystaa maahane macluumaadka hadda hertaan ma umalaynaya inuu dhib weyn dadka inay xog la-aan haysa aniga ma filaayo xogta sida loo fasirayo unbaa la isku hayaa taasna hadda waa lagu kala duwan yahay runtii annaga ujeedkeenna wuxuu yahay wadajir haddaan nahay in maaragtay la helo platform ka duwan dowladda laakiin dowladnimadana qayb ka ah oo dowladnimada qayb ka ah taas macnaheeda uu yahay dowladda in la account gareeyo idinka waddan waxaa joogtaan western oo demoqraadiga joogtaan demoqraadiga maruu soo hadal qaaday arrimaha gobolka iyo isbeddelka yimid ee dhinaca guud ahaanba gobolka geeska afrika iyo qalalaasaha soomaalida iyo oromada ayuu sheegay in wakhtigan uu yahay mid si aada uga duwan kii hore marka masiir iyo jiritaan arrinta markay timaado waa ka duwan tahay soomaali qabaa'il oo isfiirsanaysa iyo soomaali deegaanaa way ka duwan tahay haddii soomaalida marka qabiile iyo deegaano isku fiirsatana ugu dambayntii waa laqi doonaa calooshaa la gasho doonaa dowlado ka waaweyn etoobiya boqol milyanaa nala degan hadda awooddii waxaa qabsaday oromo nimankan tigraaga iyo xabashida ama xarada waan is haynin runtii oo waxay ahaayeen laba qowmiyadood oo oo maaragtay annaga aan daris nala ahayn oo naga fog laakiin haddeertaan oromada waa qowmiyad nala degan waaye dhulaan isku haynaa deegaanaan isku haynaa awooddiina waa heleen dowladnimada marka sida loola mucaamalayo waa inay ka duwan tahay macnihii sidii hore kuwan kale way naga fogaayeen oo hadda dowladda soomaaliya inay domineed gareeyaan iyo soomaaliya inay gacanta ku dhigaan waa laga yaabaa inay qabeen laakiin deegaano ay soomaalida isku haysteen ma jirin ayaga oo ay daris ay ku haayeen waxaa kale uu ka hadlay guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur arrimaha xisbiyada dalka oo uu soo hadal qaaday in mushkiladda ka jirta ay tahay mid si gooniya in loo wajaha mudan waxa uuna xusay in mudnaanta asaga uu isleeyahay arrimaha siyaasadda oo haddii saldhig buuxa loo helo ay fududahay in kuwa kaleeto si rasmiya xal loogu soo dabaali karo marka soomaaliya hadda social program iyo social housing iyo waxaas kama jiraan soomaaliya lambaroon waxaa ah dadka qaar waxay dhahaan nabadgelyada laakiin aniga lambaroon waxaa ah siyaasadda markay siyaasadda dadka ka heshiiyaan ay nabadgelyana ka heshii karaan markaasay dhaqaalaha ka heshii karaan markaasay arrimaha dibadda ka heshii karaan markaasay arrimaha bulshadana ka heshii karaan laakiin kow waxaa ah waddanka waa lagu soomaalida waa ku dirireen qalqabiilay u kala tageen deegaano maamulay u kala samaysteen see laysugu soo celiyaa soomaalida awooddeeda iyo madax bannaanideeda iyo ciidankeeda kala qaybsan yahay see laisku soo celi karaa oo soomaali laiskugu keeni karaa maxaa lagu heshiin karaa siyaasiyiintiina hogaaminaysa waxay ku heshiiyeen nidaam federaal ah waxay dhaheen nidaamka ugu fiican oo soomaaliya iskugu soo noqon karto waa federaal dastuurkiina waa ku qoreen welina bulshadii looma dejino bulshadii go-aanay gaartay ma aha kulanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu qayb ka ahaa socdaal maalmahan dambe uu ku marayay waqooyiga ameerika waxaana uu ku soo beegmayaa socdaalkiisa iyadoo sidoo kaleeto labada kun iyo labaatanka la filaya in soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sida ay sheegeen guddiga doorashada ee heerka qaran ee federaal ee soomaaliya aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintan nooga diyaarisay kulanka cabdiraxmaan cabdishakuur guddoomiyaha xisbiga wadajir uu kula yeeshay soomaalida degan gobolka virginia qaar ka mid a
hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay aad uga naxday oo ay ka xumaadeen weerarkii cirka isbahaysiga uu sacuudiga horkacaya ay la beegsadeen khamiistii lasoo dhaafay gaari bas ah oo caruur saarnaayeen meel suuq ah oo dalka yeman ku taalla halkaasi oo khasaare nafeed oo xooggan u ka dhashay ayadoo tirada dhimashadan ay sii kordhayso ayaa ahaayadda qaramada midoobay ee ku baaqaysa bartilmaameed caalami baaritaano aan iraahdee caalami ah oo lagu sameeya dhacdadan tirada dhimashada caruurtan ayaa waxaa la sheegay inay gaarayso koob iyo labaatan halka soddon iyo shan kaleetana ay dhaawacmeen liisa shalayn ayaa warbixintan kasoo durtay magaalada geneef ee dalka switzerland waxaase soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shuruuc baskan oo siday carruur ayaa markii ay duqeeyeen isbahaysiga sacuudigu horkacayo marayay suuqa dayaan oo ku yaala deegaanka sacda ah oo ku taalla amaba dhaca waqooyiga waddankaasi yeman halkaasoo ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaridku sanduuqa carruurtae qaramada midoobay ayaa sheegay in kooxa ka mid ah ay goobta tegeen si ay u soo xaqiijiyaan tirada carruurta ayaa ku dhimatay weerarkaasi hase yeeshee christopher burlaak oo ah afhayeen u hadlay hay-adda yunisef ayaa sheegayay inaanay suurtagal ahayn in la helo tirada rasmigaa sababtoo ah isdhexyaac ka jira cusbitaalka isagoo v o a u sheegay in ay tani tahay tii ugu dambaysay ee weeraro ka dhaca yeman oo qudha lagaga jaray kumanaan dhallinyaraa
tan iyo laba kun shan iyo tobankii ku dhowaad laba kun iyo afar boqol oo carruur ah ayaa yeman lagu dilay in ka badan saddex kun iyo lix boqolna way ku dhaawacmeen unicef ahaan waxaannu aaminsannahay in weerarka baska uu ahaa kii ugu xumaa weerar hal mar dhaca tan iyo sannadkii laba kun shan iyo toban ma jirto tiro intaas la-eg oo carruur ah oo hadda ka hor ku waxyeelowday hal weerar
afhayeen u hadlay isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo ayaa sheegay in weerarka lagu bartilmaameedsaday mucaaridka xuutiyiinta oo suuqa ku sugnaa kadib markii ay arbacadii gantaal ay la beegsadeen boqortooyada sacuudiga waa hal qof ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay isagoo intaasi ku daray in weerarku in uu dabaqay shuruucda caalamiga ah iyo weliba kuwa bani aadamnimada liis thursel oo ah hafayeen u hadashay guddida qaramada midoobay ee xuquuqal insaanka ayaa qabta fikirtaasi ka duwan iyadoo leh marka la eegayo shuruucda caalamiga ah in dhinacyada dagaalamaya ay qaataan wax kasta oo ay ka taxdirayaan oo lagaga hortegayo islamarkaana lagu yaraynayo saamaynta ay ku yeelan karto dadka rayidka We would also recall that any attack which directly targets civilians not directly taking part in hostilities or civilian objects amounts to a war crime.
sidoo kale waa inaynu xusnaa in weerar kasta oo toos u bartilmaameedsanaya dad rayid ah oo aan toos uga qayb ahayn khilaafka waxa uu la micno yahay dembi dagaal khilaafka socda iyo dadka yaman ee ku dhimanaya waxa ay hoosta ka xariiqaysaa muhiimadda ay leedahay shaqada kooxda khubarada ah ee yaman ku sugan iyo baahida loo qabo si waditaanka baaritaano caalami ah oo la xiriira dhammaan eedeymaha ah inay jebiyeen sharciyada caalamiga ah ee bini'aadamnimada And the need for a continued international investigation into all allegations of violations of international humanitarian law.
throsel ayaa sheegtay in muhiimaddu ay tahay in la helo dadka dembigaasi galay cadaaladana la hor keeno meel kastoo ay joogaanba goorta lagu galay iyo weliba cidda tacadiga geysatay
cabdixakiin maxamuud shiruucaad ayuu u mahadsan yahay warbixinta wariyaha v o eda liisa shalayn ay kasoo durtay magaalada geneef ee dalka switzerland ayuu nala socodsiinayay washington ayaad weli naga dhegaysanaysaane markaana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ee jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ayaa qaatay mowqif taageero oo ay ku taageerayaan sacuudiga kadib markii khilaafaad uu soo kala dhex galay dalalka kanada iyo sacuudi arabiya sacuudi arabiya ayaa ku eedaysay dalka kanada inay faragelin ku hayso arrimaha siyaasadda gudaha ee waddanka sacuudi arabiya kadib markii dowladda kanada ay cambaaraysay islamar ahaantaasina ku baqday in la sii daayo dad u ololeeya xuquuqda insaanka oo sacuudi lagu xidhay haddaba taageerada ay dowladda soomaaliya u fidisay waddanka sacuudi arabiya qaybaha dambe barnaamijkaayaan ku qaadaa dhigi doonaa toddobaadkan wararka kale ee dhacay waxaa ka mid ah shan iyo toban qof ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib dagaal beeleedyo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano hoostaga magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose maxaabiis ku xidhan xabsiga dhexe ee hargeysa ayaa cuntadii ka soomay toddobaadkan waxaanay ku doodayaan in wakhtigii lagu xukumay uu dhammaaday ayna dalbanayaan in la sii daayo maxaabiistan oo tiradoodu ay sagaal qof tahay ayaa la xidhay sanadkii labada kun iyo saddexdii waxaana loo haystay arrimo argagixisnimo maxamed axmed abubakar oo ka mid a qareennada u doodaya maxaabiistan ayaa sheegay in laba ka mid a maxaabiistaasi ay xanuunsanayaan qaarkood waxay ku xukunaayeen laif qaarkoodna dhowr iyo labaatan sano qaarna way ka yaraayeen kabacdi adigu kuwii ugu badnaa wuxuu ku xukumay afar iyo labaatan sano ayuu kaga reebay gurubyadii ugu horreeyey waxay ku baxeen saamaxaadii kadhimistii xadhigga madaxweynuhu ka dhimay ayay ku baxeen oo lagu sii daayey markuu ka dhammaaday qaarna iyagoo aanu ka dhammaan ayaa qaraxii madaxtooyada iyo kii xafiiskii etoobiya iyo kii u n d b u dhacay dabeedna madaxweynuhu wuu wuxuu yidhi waxaan kala noqday cafiskii kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed abubakar oo ka mid ah qareennada u doodaya maxaabiist sagaal gaaraya oo ku xidhan somalilan kuwaas oo cuntada ka soomay kadib markii ay ku doodeen in wakhtigii loogu talagalay inay xabsiga ku qaataan uu dhammaaday welina ay xabsiga isaga sii jiraan xeer ilaalinta somalilan ayaa arrimahani ka gaabsaday inay ka hadlaan qarax ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo afar qof waxaana ku dhaawacmay tiro kale afarta qof ee dhintay waxaa ka mid ah dhallinyaro dhowaanahana waxbarasho dibadaha ku soo dhammaystay waddankana u soo aaday inay geliyaan waxyaabihii ay soo barteen xogayihii joogtada wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maxamed cumar macalin ayaa toddobaadkan iska casilay xilkii wasaaraddaas wasaaraddaas khilaafaad ayaa waayadanba ka jiri kadib markii la xidhay daahir maxamed nuur oo agaasimihii waxda dibudejinta barakacyaasha ee wasaaraddaasi kaasoo arrimo musuq maasuq la xiriira loo haystay xogayaha iscasilay maxamed cumar macalin ayaa waraaqda iscasilaadda oo v o edu ay heshay waxa uu ku sheegay inuu isku casilay duruufo adag oo u saamixi waayey inuu howshiisa uu ku guto dhinaca kale toddobaadkan ayaa wareegto uu soo saaray ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre shaqadii ka joojiyey wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya mukhtaar mahad daa'uud oo isaguna loo haysto musuq maasuq iyo inuu si qaldan u isticmaalay hanti dadweyne isla toddobaadkaynu ka soo gudubnay ayaa saraakiil ciidan waxa ay u dhaceen xafiiska wasiir ku-xigeenka kuwaas oo sheegay inay wateen waraaq maxkamad ka timid oo ay ku doonayeen inay ku xidhaan wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magacaabay shan garsoore oo cusub oo fadhiisanaya maxkamadda sare waxaa sidoo kale la ceeriyey lix garsoore haddaba cabdiwaaxid sheekh cismaan qaninle oo ku nool gobolka minnesota ahna garyaqaan ayaa waxa uu ka hadlayaa xaaladda magacaabista garsoorayaashan garsoorka soomaaliya uma baahna keliya shaksiyaad la magacaabo kuma filla inkastay tallaabo hore loo qaaday tahay haddii shaksiyaad hufnaan leh la geeyo ee garsoorka laakiin runtii soomaaliya waxay u baahan tahay in dibudhiska garsoorka hay-adihiisay u baahan tahay ee in shaksiyaad la magacaabo keliya kuma filla taasina runtii waa mid looga fadhiya inay dowladda ku dhiirad kaasi waxa uu ah cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo ku nool gobolka minnesota aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad hore dhaca barnaamijka ku maqasheen waxaa khilaafaad uu toddobaadkan soo kala dhex galay dalalka kanada iyo sacuudi arabiya kadib markii dad u ololeeya xuqulinsaanka lagu xiray waddanka sacuudi arabiya oo dowladda kanadana ay cambaaraysa kuna baaqday in si degdega loo sii daayo dowladda sacuudi arabiya ayaa safiirkeedii u yeeratay ee dalka kanada iyadoo safiirka kanada ee sacuudiga joogayna muddo u qabatay in uu waddanka si degdega uga baxo waxay sidoo kale dowladda sacuudiga ay u yeeranaysaa ardadii waddanka sacuudiga u dhashay ee kanada wax ku baranay iyo kuwii kale ee howlaha caafimaadda waddankaasi u joogay intuba dowladda carbeed oo dhowr ah ayaa taageeray go'aanka dowladda sacuudi arabiya ay gaartay waxaana ka mid ah dowladda soomaaliya oo wasaaradda arrimaha dibadda war ay soo saartay ku sheegtay in ay taageerayso mowqifka dowladda sacuudi arabiya ay ka qaadatay arrinkaasi islamar ahaantaasina ay doonayaan in loo madax banaanayo arrimaha gudaha dalka sacuudi arabiya waxyaabaha iyadoo qusay haddaba sidee baa loo arki karaa arrimahani dowladda soomaaliya go'aankaas ay qaadatay maxay ku saleeyeen maxaase loo fasiran karayaa arrimahaas iyo kuwo kaleba waxaa la qaadaadhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna dhaqan magaalada muqdisho bismillah arrimada waxaa u malaysaa runtii go-aan aan si fiican loogu baaraandegin ama aan looga fiirsan oo dowlad ordana oo soomaaliya dagaalo iyo shalash iyo dhibaato ku jirtay markiiba ay isku garab taagtay dowlad laba dowladood oo xoog badana maaragtay yani siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba kaga horeeya soomaaliya waxaa malaysaa in uu ahaa go-aan lagu degdegay dabcan haddii even dowladda soomaaliya ay go-aan qaadanayso waxay ahayd inay ka fikirto yani masaalixda ummadda halka ay ku jirto waxaad ogtahay in xildhibaano badan iyo wasiiro badan oo dowladda ka tirsan iyo shacab aada u fara badan inay haystaan jinsiyadda canada ay ku noolyihiin canada oo lagu soo dhaweeyey si weynna maaragtay noloshii aan kaga helen oo wasiirka waxaan xusi karaa wasiirka soomaaliyeed wasiirka noqday dalka canada inuu jiro marka in dowladda soomaaliya laba mid inay midkeed samayso inay ka aamusto haddiisan dani qasbaysana in ay raacdo meesha masaalixda ay ummadda iyo dalka iyo dadka ay ku jirto sacuudigu waxay ku andacoonayeen in faragelin lagu sameeya arrimaha gudaha ee waddanka sacuudi arabiya taasina aysan aqbali karaynin dowladduna ay sheegtay inay taasi garab istaagayso marka miyaanay dowladdu xaq u lahayn haddii arrimo gaar ah oo waddan arrimihiisa gaarka isagu samaysanayo loo daayo meesha aan joogno jamaalo runtii waa la qiyaasi karaa halkay tahay mudda labaad oo aan rabo inaan dadka dhegeysanaya usheega waxay tahay dowladda sacuudiga waxay khilaaf kala dhexeeya dowladda canada sabab dowladda soomaaliya ay isku garab tahay karto ama ay ay uga xigsan karto sacuudi arabia ayagoona ognahay in yani dadka soomaalida ah ugu fara badan ayaga habad dhaceyso dalka diyaarad soo saaraya soo safrinaya oo qof yani soomaaliya maanta ay adagtahay inuu sharaf ugu noolaado dalka sacuudiga halka canada ay nolosha iyo soo dhaweynta ay ka heleen aad aad qiyaasi karto marka in yani marka horeba dowladdu haddii cid uhiilinaysa inay dadkeeda uhiiliso dadkeedana halka u roon iyo cidda markaas soomaalinimo ixtiraamaya maaragtay dadkeeda iyo maaragtay sharaftooda marka waxay ahayd dowladda soomaaliya laba mid inay ama ka aamusto ama ay ay fiiriso masaalixda soomaalida halka ay ku jirto aad baad umahadsan tahay maxamed
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada magaalada muqdisho isagoo jooga ayuu barnaamijka igala qayb qaadanayay intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanto dambe ee saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka halkaaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim daandurey iyo caashe ibraahim aadan
ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan dhambaalka ugu horeeya haddaan markiiba dab soo idhaahda ibraahimna waxa uu naga soo gaaray aabe doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow iyo hooyo muxubo xaaji iimaan axmed cabdiraxmaan cabdulaahi iyo xaaskiisa muna cabdiraxmaan cabdulaahi iyo seegeeda cumar cabdiraxmaan cabdulaahi iyo xaaskiisa shukri xaaji iimaan adeer cabdulaahi macalin caasha cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulaahi cali cabdulaahi saacid cabdiraxmaan cabdulaahi iyo khaalid cabdiraxmaan cabdulaahi iyo yaasir cabdiraxmaan cabdulaahi iyo falastiin axmed iimaan dhammaan qoyska reer macalin cabdulaahi iyo reer xaaji iimaan waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan xasan kayd cabdiraxmaan baadiyow iyo ladan abshir aadan oo ku aqalgalay magaalada edmonton ee dalka kanada isku waara oo ubad khayr qaba rabahidan kale si ayay leeyihiin wili caani gabri caano lagu duceeyey anigana waxaan raacinayaa aamiin dhambaalkana caasho waxa uu naga soo gaaray aabe goosaar bashiir salaad iyo hooyo dhaqan cusmaan iyo aabe cabdi bashiir salaad aabe cali bashiir salaad iyo cabdulaahi goosaar bashiir baarlin goosaar bashiir iyo farxiye cabdi bashiir cabdi cabdulaahi goosaar bashiir zakariya cabdulaahi goosaar bashiir axmed cabdi cilmi salaad iyo xuseen xasan dhaqane waa wariyahana v o a ee beledweyne iyo cusmaan aadan xasan iyo maxamed aadan xasan iyo musamil macalim cadde iyo cabdi macalim cadde iyo hooyo carafow xasan iyo waxa ay yidhaahdeen nimco cali nuur iyo hooyo xaawo jimcaale salaad iyo anfac cabdi cilmi idil cabdi cilmi iyo farduuso faarax raage dhammaan dadkaasna waxa ay taaniid kale iyo laabo u dirayaan aabe maxamed goosaar bashiir iyo hooyo bosteeyo cilmi cali oo waxa ay yidhaahdeen gabari ugu dhalatay beledweyne gaar ahaan xaafadda xaawataako waxaana gabadhaasi ay leeyihiin allah ka dhigo tii dadkeeda iyo waalidkeed iyo dalkeeda anfacda ahmin ayaan leenahay aamiin dhambaalkanna ibraahinow inta aadan soo qaban heesta ugu horreysa ee barnaamijka ayaan raacinayaa dhambaalkan marka hore baa la yidhi waad wada salaaman tihiin dhammaan shaqaalaha v o eda baa layidhi gaar ahaan caasha cadey ibraahim yare oo atahay waad mahadsantihiin marka xiga bay yidhaahdeen annaga oo kala ah habboon aadan cawaale iyo cabaas aadan cawaale waa dhammaan ilmo aadan cawaale sahala ku jira hiba ku jirta nimco muna iyo asma dhammaantood waa ilmo aadan cawaale iyo sidoo kale cabdulaahi aadan cawaale iyo dhammaan maamulka macalimiinta iyo ardayda baa layidhi iskuulka big ben school of english oo kala jooga baa la yidhi jabuuti maraykanka ethoobiya iyo faransiiska waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan caruuska iyo caruusadda baa la yidhi mudane axmed yaasiin aadan cawaale iyo marwo kaafiya xuseen maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada jabuuti gaar ahaan xaafad weynta baa la yidhi balbala waxaanu ilaahay uga baryaynaa bay yidhaahdeen inuu ka dhigo reerkii lagu nastee lagu nagaadee kala hela ubad khayr qaba aamiin waa tahay heesta ugu horraysa ee aan dhegeystayaashan u soo qabanaynano waa waa dhaboobay jacaylkan dheeldheeshanay
haye
wax dhintaad ka sawirtaa rajana waa la dhowraa haye haye maan wadaynahay
aan wada dhegaysano codkii cabdulqaadir buuris
waxilumayna doondoon aya isdiirigelisa waxilumayna doondoon ayaad isdiirigelisa wax dhintaad ka samirta rajo waa la dhowraa waxilumayna doondoon ayaad isdiirigelisa waxilumaynaa doondoon ayaad isdiirigelisa dhaban ceel tagaynban geelku dheel miyahayo cadaalan dhool haraadan dabka dhiganaya rabban ceel tagaynban geelku dheel miyahayo hadaalan dhool haraadan dabka dhiganaya
waa hagaag fanaanka buunis iyo codkiisa intaas haddaannu ku dhaafno mar kale haddaaanba qaadno dhambaalada dhegaystayaasha ay noo soo direen dhambaalkan waxaa ugu horeeya aabbo abshir axmed aadan tigey iyo hooyo nimco cusmaan diiriye waxaa kaloo ku jirta sahraa abshir aadan caasha abshir aadan iyo luqmaan abshir aadan iyo aamina abshir aadan shukri abshir aadan cusmaan abshir aadan iyo adeer cabdirasaaq axmed aadan iyo xaaskiisa khatro iyo caruurtooda iyo sidoo kale eedda sahre axmed aadan iyo eedda siciide axmed aadan iyo odaygeeda liibaan cusmaan iyo caruurtooda hooda iyo hodan ayayo shukri cali mire iyo caruurteeda baydaan faarax iyo caasho faarax iyo sidoo kale ayeeye baa la yidhi waa ayeeyo ruqyo ciise ibcad iyo hooyo shamso cusmaan diiriye hooyo shukri cusmaan diiriye cabdiraxmaan olol diinle iyo dhammaan baa la yidhi ilmo cabdiraxmaan olol diinle hodan cusub olol cusmaan hanad iyo hooyo nimco macalin isxaaq iyo caruurteeda maxamed yuusuf iyo cabdi yuusuf iyo sidoo kale ruumi macalin isaaq iyo cabdulaahi faarax xasan iyo sidoo kale cabdirashiid xasan ganey dhambaalkan ibraahina wuu dheer yahay laakiin qaybta dambe waan usoo noqon doonaa waxaanay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin ah u dirayaan iyagoo isku duuban xasan kayd cabdiraxmaan baadiyow iyo ladan abshir aadan oo ku aqalgalay magaalada edmonton ee dalka kanada isku waar ayay leeyihiin ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanan oo loogu duceeyey aamiin dhankii heesaha ayaan haddana ku noqonaynaa caashicuud haye waxaan dhegaystayaasha u cayaaraynaa heestaan kudhageedu yahay suldhabaale waa hadal haddana waa si gooniya waxaan sidaa jacayl aan kula sugaaye kugu simaya iga qabo waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdiraxmaan dheere iyo sahre axmed
xoolahaaba sumada lagu baadi sooca xoolahaba xoolahaba xoolahaaba sumada lagu baadi sooca dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaaye kugu simaygaho aan kula sugaaye kugu simaygaho
cirku sagaal daruure ee subaxdii uu leeyahay cirku sagalka cirku sagal cirku sagal daruure ee subaxdii uu leeyahay waxaa laga sugaarawaaga saadaasha roobkiyo xilli seerba weyde inaan kunagaasadiyo calaa waxaa laga meesha roobkiyo xilli deerma weyde inaaguna haasadiyo calaa iyo si alla mooye kasalgaadha caashaqa kasalgaadha caashaqa iyo si alla mooye kasalgaadha caashaqa kasalgaadha caashaqa sanqashaduna waa hadal haddana waa si go'oniya sanqashaduna waa hadal haddana waa si go'oniya waxaan waxaan sida akal gacal aan kula sugaaye naftan ma isku sidirna aan kula sugaaye naftan ma isku sidirna
waa tahay heestiisu u dhabaale codadkii cabdiraxmaan dheere iyo saare axmed haddaan taaskaga gudubno dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xulbo yuusuf waasuge iyo hooyo xakiimo muuse iyo farxiya faray sabriye iyo waxay yidhaahdeen hooyo sacdiyo daahir xerow hooyo khayrow guure iyo eedo maryan cabdulle siyaad iyo hooyo xaawo cusmaan iyo cadar cabdulle iyo maryan faray iyo waxay yidhahdeen qaali dhegadel iyo madiina maxamuud goocow iyo xaliimo ciise sheekh iyo ha ka tegana bay yidhahdeen xulbo cabdi xuseen iyo eeddo xaawo dhaley iyo eeddo xaliimo yuusuf waasuge iyo nabadoon waasuga cumar yuusuf dhammaan waxa ay joogaan muqdishow iyo gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne iyo buulo burte waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan shiro faray iyo waxay yidhahdeen canab faarax fidow oo wiil ugu dhashay buulo burte wiilkaasna waxaa loo bixiyey maxamed shire waxay leeyihiin ducadu waa xaggeenna maxamed shire soo weynow noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba waxtara anigana aaminayaan raacinayaan dhambaalkii goordhoweyd ibraahim aan kala joojiyee dheeraa qaybtiisii kalan usoo noqday waxaa ugu horreeya cabdirasaaq cusmaan adiriye iyo cabdikafaar cusmaan adiriye iyo cabdirashiid cusmaan diriye waa dhammaan ilmo cusmaan diriye xasan cabdiraxmaan diriye faadimo cabdiraxmaan diriye qamar cumar abatiyo baa la yidhi iyo sidoo kale axmed dahanad cadaawe iyo sidoo kale sulaymaan caymi iyo faadimo dhala dheere onaneesaa lagu soo raaciyey iyo sidoo kale aamino baafe iyo dhammaan reer diiriye gaar ahaan baa la yidhi asxaabta diiriye foundation meel walba oo ay adduunka ka kala joogaan baa layiri iyo sidoo kale siciido xaashi weyrax iyo xalwo xuseen xirsi bile iyo cabdirasaaq sheekh siraaji iyo cabdiqani baydhabo cabdiqani baydhabo iyo sidoo kale sheegow diiriye iyo deeqo maxamuud diiriye iyo maxamed maxamuud diiriye iyo nuuradiin aadan diiriye ismaaciil aadan diiriye iyo hilaal aadan diiriye iyo naciimo xirsi cumar xaabsay iyo axmed xirsi cumar xaabsay iyo sidoo kale habaryaer sahre yuusuf faarax habaryaer xalaawi warsame dhoys iyo sidoo kale baa la yidhi habaryaer sahre yuusuf faarax habaryaer xaali warsame dhoys iyo shamso weyrax iyo sahre weyrax iyo sacdiye weyrax iyo ugu dambayntii dayax weyrax iyo habaryar luul aadan dabayl baa layidhi caruurta baa layidhi baa iyagan gadaal laga soo raaciyey waa sucdi cismaan adiriye faadimo faarax iyo naciima farxaan iyo cabdiraxmaan farxaan iyo habaryar warde cabdulaahi iyo faadimo maxamuud diriye iyo faadimo maxamuud diriye dhammaan dadkaasaan soo sheega o dhan ibraahim oo iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan xasan kayd cabdiraxmaan baadiyow iyo ladan abshir aadan oo ku aqalgala edmonton dalka kanada isku waarayay leeyihiin ubad khayr qabana rabbi ha idinkala siiyo aamiin aamiin xaggii heesaha ayaan haddana jaleecinaa waxaan idiin soo qabanaynaa codkii axmed zaki iyo heestaan ku dhigeedu yahay tashi
tan iyo maantaan tashaday
tirada toban iyo shan jiray tan iyo maantaan tashaday tirada toban iyo shan jiray jacayligu saamayba tin iyo caynib igu taxnaayo ma tegin tii laygu ton ah tin iyo caynib igu taxnaayo ma tegin tii laygu ton mature matage mature mature igu turunture mature matage mature ah, mature igu turunture dhigtiyo udubkaan turkiyo dusmiyo reerkaan degaba tashuush buu igu furayo habuu ka dhex tuuraya tashuush buu igu furayo habuu ka dhex tuuraya halana kama maarmayo dadweynaho idiintoyde jacayl matanaasula jacayl matanaasula iyo maantaan taxle tayaysiga tacbir tegay tan iyo maantaan taxle tayaysiga tacbir tegay kalgacalaan iga tirmay ubay dul taagano haluu ii saarayahay
waa tahay codkii axmed zaki iyo heestii tasha ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxa uu naga soo gaaray dhambaalkan aan hayo cumar cawaale maxamed cawaale saalax cawaale aadan cawaale caasho cawaale iyo sacaada cawaale iyo hooyo faadumo ibraahim waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda mudane baa layidhi axmed yaasiin aadan cawaale iyo marwo kaafiye xuseen maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada jabuuti gaar ahaan baa layidhi xaafad weynta balbala waa tahay xaafadan aad bay malaha u weyntahay ibraahimow waxaanu eebe uga baryaynaa bay yidhaahdeen in uu ka dhigo reerkii lagu nastee lagu nagaade ubad kheyr qabana kale hela anigana waxaanu raacinayaa aamiin aamina dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdi xayi maxamed amiin iyo maxamed jeylaani iyo hooyo xabiibo daahir ibraahim iyo hooyo xaliimo cabdi weheliye aabe maxamed muuse yuusuf iyo cabdiqani maxamed muuse iyo najiib maxamed muuse iyo sucaad maxamed muuse iyo fortuun maxamed muuse iyo sundus maxamed muuse iyo faadumo maxamed iyo maryan maxamed iyo jamiilo abuukar iyo nadiifo maxamed sheekh iyo nasteex maxamed sheekh iyo saamiye maxamuud waxaana ay dhammaantood si wada jira ugu hambalyanayaan maxamed maxamed muuse koronto ku magac dheer oo gabar ay ugu dhalatay magaalada cadan ee dalka yemen waxaana gabadhaasi loo bixiyey xabiibo maxamed waxaana ay leeyihiinna xabiiba noqo tii soo weynaata oo dalkeeda iyo waalidkeed baanfacda aamin ayaa leenahay hambalyo aroos waxaa diraya dadka kale ah cabdiwahaab dhaqane cabdulaahi mastar dhaqane buu ku magac dheer yahay nimco cabdulaahi axmed farxiyo cawaale cabdi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi nuur iyo maxamed aweys maxamed axmed maxamed jimcaale abshir maxamed nuur sakariye cabdulqaadir maxamuud iyo kaltuun cali cabdi iyo cabdiraxmaan cali xaaji iyo maxamed xuseen maxamuud iyo cabdicasiis axmed cali iyo xasan cali cabdi iyo faa'ise xasan wehliye xafsa cali cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdinaasir aadam iyo cismaan isaaq aadan xuseen iyo maxamed xasan iidow iyo ayaan xuseen maxamuud iyo ugu dambayntii miski maxamed axmed waxay dhammaantood tahanid aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi faraska iyo geeyada farta iyo faraatiga waa tahay cabdulqaadir muuse xaashi iyo xafso cawile tooxow oo taariikhdu marka ay ahayd saddexdii bishan aanu ku jirnay sideedaad ee agost laba kun sideed iyo toban arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaanu leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin waxaan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa heesta halkudhiggeedu uu yahay taageero makaahela heestan waxaa hore u qaaday fu'aad ilka case iyo faduuntu cala hase yeeshee waxaa cusboonaysiiyey cawaale aadan iyo aamin afri
jacaylnimuu kugu tolo ku taagsaday baan ahe ku taagsaday baan ahe taageero makaa helaa jacaylnimuu kugu tolo ku taagsaday baan ahe ku taagsaday baan ahe taageero makaa helaa
adooibatoyo wali wadigan isku kaintige adoo ibatoyo wali wadigan isku kaintige ayaan ayaan ayaad wabtayitaka ayaan ayaan ayaad wabtayitakan adoo ibatoyo wali wadigan isku kaintige adoo ibatoyo wali wadigan isku kaintige ayaan ayaan ayaad hortayitaqaan ayaan ayaan ayaad hortayitaqaan
tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday hablaha tidcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan kugu taamayaa miyaan kaan tegi karaa tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaa hablaha didcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan ugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa
taageero makaahela codadkii cawaale aadan iyo aamin afrika ayaan taas kaga gudbaynaa dhambaaladii ugu dambeeyey iyo kuwoodii ugu horreeyey haddaan anba qaadno marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashacuud iyo daandure waa tahay innagoo kale ah baa la yidhi waad iga guddoonnay mid la midana hawadaan u maraynayna ibraahimow marka xiga bay idhahdeen annagoo kale ah cabdixayi maxamed amiin iyo maxamed jeylaani hooyo xabiibo daahir ibraahim hooyo xaliime cabdi wehliye aabe maxamed muuse yuusuf iyo cabdiqani maxamed muuse iyo najiib maxamed muuse sucaad maxamed muuse fartuuna maxamed muuse sundus maxamed muuse faadimo maxamed maryan maxamed jamiilo abuukar waa jamiilo abuubakar iyo nadiifo maxamed sheekh iyo nasteex maxamed sheekh iyo saamiyo maxamuud dhammaantood waxay hambalyo u dirayaan maxamed maxamed muuse koronto oo ay gabari ugu dhalatay magaalada cadan ee dalka yemen hooyadii magaceeda waa laga soo booda hase ahaatee wayna dhegeysanaysaasaan qiyaasayo waxaa loo bixiyey baa la yidhi xabiibo maxamed maxamuud bahda barnaamijka wixii ducaa waa xaggeena waa tahay gabadhaasi ku dhalatay cadan dalka yemen waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga tii soo weynaata ee soo barbaarta ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax u tarta aamiin waa tahay aabe goosaar bashiir salaad iyo cabdulaahi goosaar bashiir iyo aabe cali bashiir salaad iyo aabe cabdi bashiir salaad iyo hooyo dhaqan cusmaan iyo baarliin goosaar iyo farxiye cabdi bashiir iyo cabdi cabdulaahi goosaar iyo waxay yidhaahdeen axmed cabdi cilmi iyo zakariye cabdulaahi goosaar xuseen xasan dhaqane iyo cusmaan aadan xasan iyo maxamed aadan iyo musamil macalin cadde iyo cabdi macalin cadde iyo hooyo carafow xasan iyo nimco cali nuur hooyo xaawo jimcaale salaad anfac cabdi cilmi iyo idil cabdi cilmi iyo firdowso faarax raage ayaa waxa ay taaniid gaarsiinayaan aabe maxamed goosaar bashiir salaad iyo hooyo busteeye cilmi cali oo gabari ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada beledweyne gabadhaasi oo ay ugu ducaynayaan inay noqoto tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda annaguna aamin ayaan leenahay anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya barnaamijkana sidan qiyaasaya soo gunaanada doona waxa uu naga soo gaaray hooyo faadumo xaashi cabdi iyo shariif siciid nuur ugaas yuusuf siciid nuur ugaas cabdinuur siciid nuur ugaas caasho siciid nuur ugaas waa dhammaan ilmo siciid nuur ugaas cabdikariin oo ku jira sahraa ku jirta iyo sidoo kale reer siciid nuur ugaas baa la yidhi dhammaantood meel kastoo ay joogaan waxay tahaniyad kaliya laaba gaarsiinayaan doctor bare jimcaale xalane iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi idil siciid nuur ugaas baa la yidhi oo xafladda meherkood uu ka dhacay caasimada gobolka galgaduud ee dhuusamareeb waxaan u rajaynaynaa aqalgal loo aayo in ay ku gaaraan meherkaasi dhex maray labadaasi lamaane ubad khayr qabana kala hela wiili caano gabar iyo caano xaggii heesaha caashaaye heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aanu ku soo afjarayno waa heesta mahiigaan jacayl baan dhex muquuraya waa la dhex muquurtay ibraahimna waa la dhex qaaday allaayo muraadkayga ii sahal bay khatara leedahay muraadkeenu dhan ibrahim maruun muraadkayga ii yeel annagii dhegeystayaashaba codka macaan khadra daahir ciga ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan caashicuud iyo ibraahim daandurey ayaa idiin soo jeedinayay intaan mar kale kulmayno sidaa iyo nabadgelyo
mahiigaan waxa ay gabagab u ahayd barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha bashiir abikar iyo anigoo asaare cabdiaxmed iyo sidoo kalete jaamac buulle jaamaca gebigeenba waxaan idin leenahay galab wanaagsan intaynu mar kale kulmi doona nabadgelyo
Yeah.